أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaaبه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay tafsiiru suurati الnisaa casharkeenna caawa wuxuu ka bilaabmayaa aayadda afartan iyo saddexaad ee suuradda ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yidhi yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow laa taqrabuu ha u dhowaaninina alsalaata salaada ha u dhowaaninina walxaal antum idinka oo sukaaraa sakhraansan xataa intii taclamuu aad ka ogaanaysaan maa waxa taquuluuna aada dhahaysaan ood oranaysaan oo salaada dhexdeeda aad ku oranaysaan walaa junuban salaadii ha u dhowaaninina xaal aada janaabo qabtaan oo aad xaal aada junub tihiin ilaa caabirii sabiilin jid kuwii gooynaya inaad tihiin maahani xataa intii taqtasiluu aada ka qubaysataan ilaa aad ka qubaysataan wain kuntum haddii aada ahaataan mardaa kuwa jiran ow amase calaa safarin safar korkiis aa ahaataan ow amase jaa-a uu yimaado axadun axad uu yimaado axadka oo minkum idinka idinka mid ah min alghaa'iti meesha hoose xaggeeda uu ka yimaado ow amase laamastum aada taabataan annisaaa haweenkii falam tajiduu aydnan helin markaas oo aydnan helin maa-an wax biyo ah aydnan helin fatayamamuu uqasda saciidan ciid uqasda ciidda oo طayiban daahir ahoo wanaagsan famsaxuu masaxa biwujuuhikum wajiyaalkiina iyo waaydiyakum iyo waaydiikum gacmihiina masaxa in allaha alla kaana wuxuu ahaaday cafuwan mid addoommadiisa cafiyo gafuuran oo dembi dhaafid badan buu ahaaday aayadan markii rabbi subxaanahu watacaalaa axkaamtii qoyska uu ka waramay dabadeedna la raaciyey aayat alxuquuq oo wacbud اllaha walaa tushrikuu bihi shay-an ah dabadeedna uu tilmaamay alle inuunan cidno ka dulminaynin wax uu la yimid ayaa marka waxaa axwaashii yahuudda iyo nasaarada u ka yacni yahuudda axwaashoodii cilmiga qarinaysayna alla uu ka waramay ayaa weli waxaa socdo xaaladihii uun yahuudda looga hadlaayey laakiin aayadihii ayaa waxaa lasoo dhexgeliyey aayaddan oo iyada marka cibaadada allah subxaanahu watacaala siday mu'miniinta u gudanayaan ka warramayso iyo sida uu rabbi ugu fududeeyey subxaanahu watacaalaa ummadihii hore sidii sidii loogu adkeeyey inaan ummaddeenna naloogu adkaynin oo waxyaaba nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo ummaddiisa lagu gaar yeelay oo tayamumka uu ka mid yahay baa aayaddan looga hadlayaa taana marka nebigay u gaar ahayd ummaddana tabacay u yihiin rasuulka salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi marka aayaddan baxhiga ku jiro qeybteeda hore salaada ha u dhowaaninina wa antum sukaara yacnii idinkoo sakhraansan salaaddii ha u dhowaaninina ilaa aad ka garanaysaan waxaad dhahaysaan aayadda marka sidaas ma muxkama miya mase waa mansuuqa marka uga horeyso intaanan macaanideeda aada u gudagelin taasaan tilmaamaynaa abu jacfar ibnu naxaas kitaabkiisa annaasikhu waalmansuuq wuxuu sanadkiisu ku wariyey can cikrimata can ibni cabbaasin qaala nasakhathaa idaa qumtum ila asalaati faغsiluu wujuuhakum waaydiyakum ila almaraafiq aayat lwuduu aayadda suurat lmaa-ida tan nasakday idaa qumtum ila asalaati faqsiluu ayaa nasakday ayuu yidhi ibnu cabaas waana sanad saxiixa oo abu jacfar uu warinayo can dariiqi axmed ibni shucayb uu ku warinayo marka ibnu naxaas wuxuu leeyahay sida ay aayaddu mansuuqa ay u tahay waxay noqonaysaa ama macnahan ibnu cabaas marka la towjiihiyo abu jacfar wuxuu yidhi fayakuunu calaa haada sidaan markaan qabanno waxay noqonaysaa aayaddu qad nasakhat ilaayatu aayadda maa-ida inay nasakday cala alxaqiiqati si dhabnimo ah xaqiiq ahaan ay u nasakday yakuunuuna waxay ahaanayaan markaa umiruu bianlaa waxay aayaddan ay maa-ida markaa ay ahaanayaan umiruu bianlaa yusalluu in la amray inaynan tukanin idaa sakiruu hadday sakhraamaan huma markaa dabadeed haddana umiruu bisalaati salaad baa la faray calaa kulli xaalin xaalad kasto yacnii nasakhu saasuu ku imaanaa markii hore aayatulmaa-id aayatu nisaa middan waxay leedahay waxaa mu'miniinta lala amray inaynan salaad u dhowaanin ayagoo sakhraansan aayadda dambe idaa qumtum ila salaatina waxaa lagu amray xaalad kasto inay ku tukadaan fain kaanuu laa yacqiluuna maa yaqra'uuna waxay akrinayaan haddaynanba garanaynin iyo wamaa yafcaluuna waxay samaynayaan facalayhim licaadatu inay ku celiyaana marka waajib ku ahayd ayb wain kaanuu yacqiluuna dalika hadday garanayaanna facalayhim an yusalluu inay tukadaan ayaa laga rabay icaadana markaa laguma laha wain kaanuu yacqiluuna dalika facalayhim an yusalluu wahada qabla taxriim waa intaan khamriga la xarimin yani aayaddan intaan khamriga la xarimin bay waxay leedahay salaada ha u dhowaaninina idinkoo sakhraansan aayatulmaa-idana mar walbo iyo goor kastaba salaaddii in la tukadaa la ysfaray marka warka ibnu cabaas uu leeyahay aayaddan waxaa lagu nasakhay midda maa-ida sida ay horta isu khilaafayaan daahirka saasuu ahay midna waqti kasta ha tukadeen baa ka muuqato midna waqtiga ay sakhraansan yihiin inaynan tukaninaa ka muuqato aayadda dambe marka inta aan khamrada layska xarimin hadday tukadaan iyaga oo waxa ay akrinayaan iyo ficilkooda og laakiin wareer sakhraansan oo yacni khamriga iyo waxaas cabay inay ku celiyaan waajib kuma ahayn ilaa waaba bannaanayd markii hore khamradee haddii laakiin aynan garanaynin waxa heer ay gaaraan aynan garanaynin waxa ay akrinayaan ama ficilkooda fa calayhim alicaadatu salaadda inay marlabaad ku celiyaan ayaa laga rabay wahaada qabla taxriim buu yidhi marka faamaa bacda ataxriimi taxriimka marka la xarimay khamrada kadib fayanbagii waxaa habboon anlaa yafcaluu dalika inaynan samaynin acnii min ashurbi inay khamri cabaan waaba xaaraanay ka noqotay marka khamriga la xarimay kadib fain facaluu hadday khamri cabaan faqad asaa-uu dembi bay galeen waalxukmu fi salaati waaxidun laakiin xukunka salaada waa mid un ayb ila ziyaadata fi lmadmadati min almuskiri keliya waxay zaa-id ku tahay muskirka inay ka yacni markaa afkoodii iyo jirkoodii iyo iyadoo uu ku yaallo ma tukanayaan dabcan waa inay ka luqluqdaan ama ay tufaan ayb liannahu lamaa xuri xurima markii la xarimay saara najisan khamradii najaasay noqotay fa haadaa qowlun marka kaas waa qowl khulaasadiisu marka waa maxay aayaddan qeybteedan hore waa mansuuqa idaa qumtum ila salaati baa lagu nasakhay aayadda idaa qumtum mar walba in la tukaday sheegaysaa aayaddaanna waqtiga sakhraanka inaan la tukanin midaad ayaa dembeysay ayuu qowlkaanu leeyahay marka qofku haddii uu wax kala garan karo uuna cabsan yahay ficilkiisa iyo qowlkiisa uu og yahay oo salaadda uu sidaa ku tukado salaaddii ma soo celinay ma soo celinaynin haddii laakiin ogaalkii uu ka tago inuu salaada soo celiyaa waajib ku ahayd ayb labada aayadood marka sidaas ayay isu nasakhayaan laakiin bacda taxriimi اlkhamri waxa soo ziyaaday waa maxay inaan khamro la cabi karin oo xaaraanba ay tahay soo ziyaaday amaa salaadii axkaamteedii waa sidii un keliya khamradii inay najaas tahay oo dhankaas ay markaa yacni najaas ahaan ayay ku timid ayaa un ay dheer tahay axkaamta salaada marka laga hadlayo sidaas marka waa qowl ibnu naxaas ayuu saas ayuu leeyahay waxaa kaloo ibnu cabaas laga wariyey aayadda yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata salaada maba loo jeedaba macnuhu wuxuu yahay ay laa taqrabuu mawaadica salaati meelaha lagu tukado ha u soo dhawaaninina masaajidyada ha u dhawaaninina qataade isagana waxaa laga wariyey marka mar haddii la yidhi meelaha lagu tukada ha u dhawaaninina waxay ka fogaan jireen markay masaajidda imaanayaan khamri inay soo cabaan waa marxalad marka khamrada loo diyaarinayey taxriimkeeda weli yacnii tartiib tartiib ayaa looga gooyey ilaa taxriimka khamrada uu ka yimaado waxaa ka horeeyey arrimahan marka haddii aan tafsiirkaas ku soconno ila salaad hadda ma ka hadlayno waayo laa taqrabu salaata mawaadica salaatiyaan ku macnaynay aayadda marka waa mansuuqa marka la yidhaha calaa qowli qataada iyo riwaayada ibnu cabaas maxaa nasakhay aayaddan yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru waalansaabu walaslaamu rijsun min camali الshayطaani fajtanibuuhu lacalakum tuflixuun ilaa aayadda waxay ka warramay waxay tahay war markaad masaajid imaanaysaan khamraha soo cabinina waaba laga tegayba sideedaba ha cabinina la yidhi ama masaajid imaada ama ha imaaninina marka aayadda naasikhada abaa marka qowlkan labaad aayadda aayadda kaloo maa-ida ayuu ka dhigaa ayb kan saddexaad mujaahid ayaa wata isagaas kan uu dhow yahay nusikhat bitaxriimi اlkhamri ayb qowl marka waxaa jira saddexaad oo dhaha dhahayo aayaddu waa muxkama mansuuqa maba aha daxaaq ayaana qowlkaas wato wa antum sukaaraaduna wuxuu ku fasirayaa hurdada laa taqrabu salaata salaada ha u dhawaaninina walxaal antum idinka oo sukaaraa ay niyaamun idinkoo hurdo salaad ha tukanina waayo qofka marka uu hurdo qof miirkiisa iyo dhimirkiisa yani miirkiisa uu maqan yahan ujeedaa miirna ma haayo caqli waxgarashona ma leh ilaa aada marka idinkoo saaxi oo soo jeedo oo waxaad dhahaysaan aada fahmaysaan un keliya tukada laakiin ta'wiilkaas ama tafsiirkaas bucdi aada u dheer baa ku sugan qowlka horowna rajaxay abu jacfar ibnu naxaas oo wuxuu yihi wاlqowl اlأwalu أwlىa litawatur اlaahaari aathaartoo marka ku tawaaturtay yanii saxiixna aathaartaas ay yihiin hal su-aal baa imaan karto waxaa laysdhihi karaa qof sakraansan sidee takliif loo saaray yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu الsalaaةa waantum sukaaraa isagoo sakraansan miya miya lamra ila takliifku wuxuu u baahan yahay garasho sakraan waayaa la yidhaha haddana amar ama nahyi baa ku socdo siday ku dhacaysaa laba macno uga jawaabay abu jacfar ibnu naxaas midda hore wuxuu yidhi waxaa lagu addoonsaday ha cabinina waay hadda ood miirkiina qabtaan ogaada markaad salaada dukanaysaan ama aada masaajidda soo aadaysaan ha cabinina laga wadaa ee qof soo cabay wareersan ee sakhraansan in lala hadlaayo ma aha ayb ma jawaabta labaadowna yidhi ayaa ka xoog badanoo asax ahe wuxuu yidhi ana sakraana haahunaa sakraanka waxaa loo jeedaa huwa aladii lam yazul fahmuhu sakraan waxaa jira fahamka uunan ka zuulin wa inamaa khadira jismuhu jirkiisaa xoogaa waa dhacdhaca xoogaa jirkiisiibaa marka wax kabaabiyeysan oo kale ah min ashurbi cabidda uu cabay darteed wa fahmuhu qaa'imun fahamkiisiina waa joogaa waa dhici kartaa qof khamri cabay xoogaa marka yacnii khamriga wuxuu ka raadinayay macaansiga iyo uu ku raadinayo ka helaa laakiin weli miirkiisii waa joogaa waa lala hadli karaa marka qofkaasna ilaa miirkiisii ma tegine khamrada uun marka xad qofku inuu qof waashay oo kale uu noqdo markay gaarsiinayso de waa maruu aada isaga badiyey isagoo sakraan ah waa dhici kartaa haddana inuunan miirkiisii wada maqnayn takliifu sakraanna usuululfiqiga masale mashhuur ku ah waayo warkeedu aada uu u badan yahay walacalla meelo kale inaan marka aan uga hadalno oo ka munaasabsan meelahan ayb marka allah wuxuu leeyahay yaa ayuhaa hoy aladiina kuwii aamanuu rumeeyo laa taqrabuu ha u dhowaaninina asalaata salaada asalaata mawaadica asalaati meelaha lagu dukado labadaa tafsiirba aayadda waa lagu fasiray asalaatadan meelaha lagu tukado salaad waa lagu ilaaqi karaayo ilaahay wuxuu leeyahay walowlaa dafcu llahi nnaasa bacdahum bibacdin lahuddimat sawaamicu wa biyacun wa salawaatun wa masaajidu yudkaru fiiha smullahi kahiira salaad in la dumiyana suurtagal maaha waxaa la duminaa waa mowdicu salaa mee meeshii lagu tukanayey ayb marka labada tafsiirba marka laba tafsiiroo salafka ka sugnaaday waa ay saxaabada ayb xataa in wa alxaal antum idinka oo sukaaraa sakhraansan xataa intii taclamuu aada ka ogaanaysaan maa shayga ama maa ay ladii kii taquuluuna ay taquuluunahu waxa aada oranaysaan oo aada ku qowlaysaan ilaa aad ka garataan walaa junuban xaal aada janaa yacni janaabo qabtaan ood junub aad tihiinna salaad ha u dhowaaninina marka walaa junuban waa xaalo waaye waxaana ay ku cadfan tahay xaaladii hore oo jumlada wa antum sukaaraa jumladan marka wa antum sukaaraa inkastoo mubtade iyo khabar ay ka kooban tahay laakiin maxalu hadihi اljumla waa maa fii maxali nasb inay taagan tahay waa xaal walaa junuban maadaama iyadu aynan jumlo ahayn oo kelimad ay tahay mufrad ah sideedii xaaladii mansuubnimadeedii ayaa lagu keenay maxal iyo waxba lama lalamaba aadin ayb marka waa antum sukaaraada bay ku cadfan tahay wa dukhuulu laa laada gashay baana waxay tusaysaa marka laadan maxaa loo geliyeyna laadan la geliyey waxay tusaysaa daalatun calaa muraacaati yacni kullin mid kastaa kulli qeydin minhumaa binfiraadi qeyd kastaa goonidiisa in loo fiirinayaa laadan laga faa-iideysanaa marka salaaddii ha u dhowaaninina idinkoo sakhraansan salaaddii ha u dhowaaninina idinkoo janaabo qabo ayb haddii laakiin laadan aan la keeninoo wajunuban un la yska dhihi lahaa macnuhu wuxuu ku moodsii lahay labadaas idinkoo wada qabo idinkoo sakhraansan janaabana qabo ayaa loo qaadan lahaa laada marka waxay riixaysaa macnahaas yacnii aan la rabin hadda marka labadooda ninkii laga helana hadda min baabi owlaaba waaye isagana ayb walaa junuban xaal aada junub tihiinna salaadii ha u dhowaaninina idinkoo janaabo qabo ilaa caabirii sabiilin kuwa waddo goynayo inaad tihiin maahane oo marayo ilaa caabirii sabiilin marka musaafir inaad tihiin maahane idinkoo janaabo qabo salaad ha u dhowaaninina ilaa caabirii sabiilin idinkoo wadda go kuwa waddo gooynaya inaad tihiin maahane oo musaafirkii baa laga wadaa xataa intii taqtasiluu aada ka qubaysataan haddaad jan idinkoo janaabo qaba salaad ha u dhowaaninina ilaa aad ka qubaysataan ilaa inaad musaafiriin tihiin maaha marka musaafirkii maxaa isaga looga soo reebay musaafirka wuxuu halis u yahay ama madinno oo u yahay inuu biyo waayo hadduu biyo haystana inuu biyaha u baahan yahay dhici karto ilaa waddadaasuu ku socdaaye ama biyihii isagaa u baahanaayo ama biyo la-aan uuba joogaa sida badan marka waxaa la leeyahay haddaad janaabo qabtaan ha aad yacni salaadii ha tukanina ilaa inaad musaafiriin tihiin maana markaad musaafiriin tihiin see u tukanaysaan iska tayamumsada gadaaluka aayaddu ay ka imaanay oo fatayamamuu saciidan dayiban oo markaa aad janaabada qabtaan waa laidin ogol yahay ayib xadarkiina qofkii marka magaalada isagoo joogo ma tayamumsa kara miya oo qofku haddii magaaladiisa isagoo joogo ay dhacdo biyo la-aan inuu noqdo ama cudurdaar kaloo tayamumka banneeyo uu ku yimaado ma tayamumsanayo miya aayaddu waxay sheegtay musaafirku inuu tayamumsanayo markuu biyo waayo ee magaalada in lagu tayamumsanayona xadiidkii abiljuhaym ibn alxaarith ibni simma ayaa sheegaya nebiga madiina isagoo joogo ayuu xaajo gutay assalaamu calaykum waraxmat ullah ayuu yidhi nebigu wuxuu u degdegay derbiga iyo xaggiisa waa tayamumsaday markuu tayamumsadou salaanta ka radiyey wuxuuna yidhi waxaan kahday inaan ilaahay xuso anoon dahaaro qabin markaa nebigu madiinuu jooga xadar marka inuu tayamumsan karo isagoo weliba yacni salaan hadda yacni salaanta radinteeda qofku inuu u weyso qabo waajib ma ahane haddana waxaa laga fahmayaa salaaddii waajibka ahayd inay kaga sii baahi badan tahay ayb laakiin aayaddu waxay u tilmaantay musaafirku waa madina lifaqdi safarku wuxuu halis u yahay in biyo la waayo macnahaasaa loo keenay macnaha labaad ilaa caabiriisa aayadda haddaan marka sidaas waa marka aan ku wadna laa taqrabu salaata salaad ha u dhawaaninina haddii aan uwa aan ku wadno macnaha kale ee ahaa laa taqrabuu ha u dhawaaninina asalaata mawaadica asalaati idinkoo janaabo qaba masaajidda ha u dhawaaninina waayo ilaa caabirii sabiilin inaad jid gooynaysaan ood waddo ka dhiganaysaan maahane oo masaajidka intaad meel kasoo gashaan dhinac kale a uga baxaysaan ama adinkoo masaajidka ku jiraa janaabadii idinku dhacday intaas aada maraysaanood waddadaas masaajidka aada uga baxaysaan waa la idiin ogol yahay wixii ka badan maxay noqonaya wixii ka badan in lagu nagaado qofka asagoo janaabo qaba inuu masaajidka ku nagaado aayaddu marka waxaa loo daliishanayaa calaa hada almacnaa junub inuunan ku nagaa karin masaajidka walidaalika qofka markuu janaabo qaba waxyaabaha ka xaaraanta waxaa ka mid a wallubthu fi lmasjidi madhabtana saas waa inuu masaajidka ku nagaado waa laga reebay waxaana kutusahay aayaddaanaaba daliil u ah bacdi nnaas marka waxay yidhaahdaan xadiidka kusoo arooray daciif waaye xadiidku hadduu daciif yahay aayaddaana dalaaladeedu tusaysaa ibnu abi xaatim sanadkiisa wuxuu ku wariyey can zirin can caliyin naزlat hadihi اlaaya fi lmusaafir tafsiirkii hore wa idaa ajnaba musaafirku hadduu junubo falam yajid ilmaa biyo oo waayo tayamama waa tayamumsanayaa wasallaa waa tukanayaa xataa yudrika almaa ilaa uu biyo ka helo hadhow haddii uu biyo helo faidaa adraka almaaa iqtasala wasallaa hadduu biyo helo waa qubaysanaa waana dukanaa waayo xadiidkii abi hureyra wuxuu ahaa asaciidu aلsaciidu اطayibu waduءu اlmuslim wain lam yajid ilmaaa cashra siniin ciidda daahirka ah waa qofka muslimkaa wuxuu ku weyse qaadanayo yownanba helin toban sano biyo fain lam fain haddii marka yani wain lam yajid ilmaa cashra siniin faidaa wajadahu hadduu biyo helo falyataqi llaaha ilaahay ha ka cabsado waliyumisa basharatahu jirkiisa ha taabsiiyo ha qubaysto taana waxaa laga fahmay tayamumku inuunan ahayn raafic mid adiga xadadka kaa koryeelaya ma aha salaad baa lagu bannaystaa bis waxyaabihii weysadu iyo dahaaradu shardiga u ahayd ayaa lagu bannaystaa maahane isagu makaa kor yeelayo janaabo haddaad biyo hesho waa lagaa rabaa inaad biyihii ku qubaysato waayahay wejka labaad ayuu haddana ibnu abi xaatim uu sheegay can ibni cabbaasin wuxuu yidhi laa tadkhulu lmasjida salaata marka waa masjidka hagelinina waantum junubun ilaa caabirii sabiilin inaad waddo ka qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas tamuru bihi waa maraysaa maran marid ayaad masaajidka maraya waa lagu ogolaya inaad marto walaa tajlisu ma fariisanaysid laakiin waruwiya dalika can ibni mascuudin wa anasin wa saciid bni lmusayab wa abiduxaa fii aakhariina kahiiriin in badanoo saxaabadaas iyo culimo badanna sidaasaa laga wariyey marka aayadda macnaheedu labada hadba asalaata wixii lagu fasiraa ilaa caabiri sabiilin macnaheedu ou noqona labada tafsiirna saxaabadaa ku kala fasirtay marka junub masaajidka kuma nagaan karo yacni waxa kusoo arooray ma jiraan ama waa daciif waa qalad waayo qur-aanka dalaaladiisu miyaan la qaadanaynin qur-aanka dalaaladiisu waa in la qaataa xataa intii takhtasiluu aada ka qubaysanaysaan aada biyo heshaan marka waa qubaysanaysaan wain kuntum haddii aada ahaataan mardaa kuwa buko mardaa marka waa jamcu mariid kuwa buka marka waxaa laga wadaa haddaad jiran tihiin jiradu marka halkan oo jiro idinka celiso inaad biyihii isticmaashaan waxay noqon kartaa saddex shayba marka biyihii hadduu isticmaalo wuxuu ka cabsanaa inuu dhinto uu ku dhinto wuxuu ka cabsanayaa cudur daran inuu markaa ka asiibo biyaha xaggiisa wuxuu ka cabsanayaa in caafimaadkii uu soo iyo kabashadii uu soo kabanayey in dib u dhac uu ku dhaco oo waxaa la yidhaha bud-u lbur-i yacni inuu soo caafimaado qofkan maalan nabaraa ku yaallo biyihii waa laga celiyey ama indhihii baa markaas yacnii wejigii baa wax ku yaallaan indhihii baa la fiiqay waxbaa jiraan haddii uu biyo isticmaalo ma dhimanayo laakiin waxaa daahayo raysadkiiya daahayo xataa haddii raysadku uu daahayo ruqsaa haysataa intaasba culimada marka wain kuntum mardaada way ka bixiyeen ayb in jiro laga cabsanaayo baaba inuu ka cabsanayo qofka inuu kuwaye ku dhinto ama ku waxyeeloobo raysadka inuu daaho intaba wain kuntum mardaadaa laga bixiyey ayb ow amase calaa safarin safar korkiis aa ahaataan oo musaafiriin aad tihiin ow amase jaa-a marka walaa junuubanta ilaa ilaa caabirii sabiilinta waxyaabaha rajaxayo in laga wado salaada mawaadica salaad in loo jeedo ilaa caabirii sabiilinna masaajidkii qof maraayo in loo jeedo waxyaabaha xoojinaya waxaa ka mid ah safarkii mar labaada la sheegay kii hore marka caabirii sabiilinta hadday safar tahay haddana in lagu celiyo celinta iyo ta'siiska ta'siiska xoog badan qariina waayo marka midaani tafsiirka ibnu cabaas iyo lagu xoojin karo ow amase calaa safarin safar korkiis haddaa ahaataan ow amase jaa-a uu yimaado axadun mid axadkoo minkum idinka idinka mid ah min alqaa'idi meesha godan ee hoose xaggeeda uu ka yimaado qaa'id marka asalka luqada almakaanu lmunkhafid meesha hooseyso hadda maxaa laga wadaa meesha hooseyso waa qofkiin markuu ka yimaado xaaji gudasho oo intay baxaan oo bannaanka u baxaanay meelo meel hoose tagaan oon laga arkaynin ayay kusoo xaajo guda jireen markii dambena qaa'idka waxaa lagu idlaaqay wixii meeshaas lagu ridayey ayaa lagu idlaaqayba oo saxaradii iyo waxyaabahaas marka meesha hoose markuu midkiin ka yimaado bimacnaa waxaa weeyaan saxaro iyo kaadi iyo neef iyo ay wixii la midkaa meeshaa loo tegayay markay ka yimaadaan ayb ow amase laamastum aada taabataan annisaa-a haweenkii aada taabataan intaanba marka falam tajiduu aydnan helin markaas falam waxay ku cadfan tahay ficlu shardiga wain kuntumta falam tajiduu oo aydnan helin maa-an biyo fatayamamuu saciidan dayiban axkaam badan baa marka meeshaan intaan aan soo marnay ku jirto axkaamtaas ugu horeyn wain kuntum mardaa qeybihii marka aan jirada iyo kusoo sheegnay yaa ku jiraan waxaa kaloo soo geli karo yacni cabsida biyahan hadda waa hadduu ma jirana laakiin hadduu isticmaalo wuxuu ka cabsanaya inuu dhinto xadiidkii camru bnu lcaas markii gaswatu daati salaasil nebiga uu madax uga dhigay ilaalo uu diray ayuu camar habeen isku junubay waa tayamumsaday dadkii buu salaada ka bixiyey xoogaa arrinkii bay ku hadleen asxaabta nebiga markii loo sheegay waa u yeeray maxaad sidaa u yeeshay buu yidhi markaasuu yidhi fa innii samictu llaha yaquulu walaa taqtuluu anfusakum waxaan maqlay buu yidhi ilaahay oo dhahaya naftiina ha dilinina waana cabsaday aniga nebiga waxba ma dhihin waa u qiray meeshaas marka waxaa laga qaatay xataa qowf hadduu jiro oo laga cabsanaayo qofkan inuu wax ku yeeloobo waa un xukmulmariid ayuu iska qaadana ayb ow calaa safarin safarku marka inuu dheer yahay inuu gaaban yahay iyo maxay noqonaysaa safar dheer iyo mid gaabanba waa soo gelayaan meeshaan qeyd kalena waa la socdaa falam tajiduu maa-an waayo safarka in biyo lagu waayo waa qaalib oo cudurdaar mar yacnii waa wax aad u badan safarka dhexdiisa in biyo lagu waayo ama qofkiiba biyaha ay ku yaraadaan ayb haddii ounan jiranayn ama safar ounan ahayn labadiiba ma aha safarna maaha mana jirana laakinahu cadama almaaa cadima almaaa biyo waayey fii mowdicin meel laa yucdamu fiihi lmaa-u meel aan biyo lagu waynin sida badan qaryadii buu dhex joogaa biyihiia ka go-ay see buu yeelaa marka aayadda ile tan aayaddan safaray sheegtay waa tukanayaa waa intuu tayamumsado ayuu tukanaya ilaa biyihii bedelkoodii ayuu la imaanayaa wixii biyaha lagu bedelayoo ciiddii turaabtii ahayd waa booreysanaa markuu tayamumsado salaaddii ma soo celinaya mase ma soo celinayo cinda alimaami shaafici waa soo celina sababtoo ah wuxuu leeyahay waa cudurdaar naadir ah cudurdaarkuu laba u qaybina inuu naadir yahay iyo cudurdaar haalib ah haddii marka cudurdaarku uu iska badan yahay waxa loo tayamumsaday sabab haaliba uu yahay ma loo soo celinayo haddii kalena waa loo celinaa imaamu maalik iyo awsaaci agtoodana ma la soo celinayo cinda abi xaniifana isaga wuxuu leeyahy salaaduuba dib u dhigaa ilaa uu biyo ka helo maba tukanayo saddexdaas baa laisugu khilaafay marka sida hore ixtiyaadkaa ku jira hadduu intuu tukado tayamum ku tukado hadhowna uu iska soo qalleeyo waa fiican tahay ayb ile khuruujan can ilkhilaaf inkastoo daliil hadda rasmi ahoo salaadii celinteedii tilmaamaa uunan jirin haddii labadaba oo waayena biyona waa waaye ciidna waa waaye tayamum faaqid waxaa la yidhaha faaqidu tahuureyn labadii lagu dahaaro qaadanayo qofka waayo sidiisa u dukanaa hadduu waqtiga gala dabcan salaada gadaal waa u dhigaa waqtigeeda waa intaasuu biyo iyo wax helaaye laakiin hadduu is yiraa waqtigii waa baxay waa tukanaa sidiisa u ku tukanaa hadhow ma soo celinaa mase ma soo celinayo cinda alimaami shaafici waa soo celina cinda hayrihina ma soo celinayo ayb markaasna say ku dhici kartaa baa la dhihi karaa inuu labadaba waayo inuu xabsi ku jiraa dhici karto labada gacmood uu ka katiinaysan yahay oo dhaqdhaqaaq ouna lahayn ilaa tayamumku dhaqdhaqaaqou rabaa soo maaha cid caro ciidda usoo dhaweyneysana ma haysto waa nin biyo waaye kaas waa kaas suurooyinkeeda taasoo kalea ka mida ayb ow jaa-a axadu minkum min alghaa'idina waa nawaaqid lwuduu waxyaabihii weysada jebinayuu tilmaamaa markay tayamumku marka laba shayba aayadda waxay tilmaamaysaa tayamumku laba shayba daawo waa u yahay janaaba hadday qofka ku dhacdo uu biyo waayana intuu tayamumsadoo tukanaa haddii ay yacni weyso uu u baahdo weysada ka jabantaho waqti salaadna la galo uu biyo weyso waayana tayamum waa u galaa tayamumku marka xadath akbarana waa waa yacni wixii xadadka akbarka ou diidi jiray o ou qofka ka celin jirayna waa u banaynaa isaga asqarkuna sidoo kale waay ayb cumar ayaa isaga wuxuu qabi jiray iyo ibnu mascuud haddii qofku janaabo tayamumku weyse un inuu ku filan yahay laakiin qofku hadduu isku junuubo ou biyo waayo inuu iska joogayo tayamum ma galo ayuu dhihi jiray janaaba tayamum ma loo yani salaad ma lagu geli kara adoo janaabo qaba tayamumku ma geli karti isaga marka waxaa ku dooday abuu muusa iyo waxaa ku dooday ibnu mascuud aayaddan iyo u keenay abuu muusa yani waxaan ujeedaa camaar iyo cumar na waa ku doodeen abuu muusa iyo ibnu mascuudna waa ku doodeen camaar wuxuu yidhi ani adaaba isku junubnay buu yidhi ma xasuusatid miya markaasaan iska joognay amaa anta adiga ma tukanin amaa ana fatamaraqtu waa galgashay kamaa kamaa tamaraqu daabatu daabaddu siday u galgalatoo kale ayaan u galgashay markaa nebiga u imidna wuxuu yidhi inamaa kaana yakfiika an taquula biyadayka haakada saanaa kugu filnayd inaad dhahdo tayamumkii ka sheekeeyey marka markaasuu cumar wuxuu yidhi nuwalliika maa walleyta waxaad adiga isu xil saartaan kuu xil saaraynaa anagana anu ma xasu yacni kaanahu inuunan xasuusanin mar haddaad nabiga ka sheegtayna adaa mas-uuliyaddeeda qaadayo halkaasay markaa is yidhaahdeen abuu muusaana marka ibnu mascuud uu kula dooday oo aayaddan iyo uu soo qabsaday iyo ayuu wuxuu yidhi miyaadan arkin qisadan camaar iyo markaasuu wuxuu yidhi ibnu mascuud miyaadan arkin cumar inuusan ku qancin daliilka daliilka waxaan ujeedaa daliilka uu soo daliishaday camaar inuunan ku qancin daliilka kuma qancin marka macnaheedu waa maxay isaga ma wax isaga ku saabsan waayo aniga iyo adigaba waa junubnay buu leeyahay cumarna ma xasuusto marka inuu xoogaa ka istaago hubsado maahan inuu aayad iyo xadiid diidaayo cumar ma aha saas marka miyaadan arkin buu yihi marka inuu sidaas yeelay ayb marka markii dambe marka waxaa la yihahda ibnu mascuud isaga waa ka laabtay wuxuun u laa wuxuu arkay adiladan inay aada u caddahay tayamumkii marka inuu labadaasba ou galo ow amase jaa-a axadun midkiin ou yimaa mid uu yimaado kaasoo minkum idinka idinka mida min alghaayidi meesha hoose uu ka yimaado waa hadday weysadii ka jabtaan loo jeedaa saxaraya kaadi iyo u tago ow amase laamastum aada taabataan annisaa-a haweenka xamse iyo kisaa-i waxay akhriyeen lamastum middan iyo midda maa-ida inta kalena laamastum bay akhriyeen haddii laamastum la akriyana faacala oo bimacnaa facala iska ah min baabi caaqabtu lisa iyo kale waa la ciqaabtamay hadda maahan anaa ciqaabay keliya un waay ow laamastum unisaa aada haween taabataan unbaa loo jeedaa macnuhu isma bedelayo ayb halkan marka aimadu way isku khilaafeen taabashadaani maxay tahay faqaala qowmun aimada qaar kamida waxay dhaheen almujaamaca jimaaca loo jeedaa waana wahuwa qowl bni cabaas walxasan wamujaahid waqataada ilaahay marka waa sar beebayo lamsi jimaaciibu wuxuu ka cabiray taabasho waana laga cabiraa yaa ayuha aladiina aamanuu idaa nakaxtumu lmu'minaati uma طallaqtumuuhuna maxaa la yidhi min qabli an tamasuuhuna la yihi jimaaci baa taabasho loo isticmaalay soo maarkeysa ayb lana aljimaaca laa yaxsulu ilaa bilamsi jimaacna ma xasili kara ilaa taabasho saasaa looga cabiray marka wa qaala qowmun bacdi alaimana waxay yidhaahdeen iltiqaau lbasharatayni labada jir ninka iyo naagta ajnabiga kale ah ama yacnii isu bannaana isguursan karo inay labadooda jir ou istaabto sawaaءn kaana bijimaacin ow bigayri jimaacin say rabta ha ahaato waana qowl ibni mascuud iyo ibni cumar yaa labadoodaa sidaas laga hayaa ibnu mascuud iyo ibni cumar aayadda waxay ku fasirayaan taabashada taabashada caadiga nin iyo naag aan maxram isu ahayn inay jirkoodu istaabto ayb shacabi iyo ibraahimu naqacina sidaasay ku tageen alimaamu shaaficina saasuu ku tegeen fuqahada marka aayaddan xukunkeeda marka iyagana marka saasay isu fuqahadana aimadaa saxaabaday kala raaceen marka qowlkaa ibnu mascuud iyo ibnu cumar waxaa ku tegay alimaamu shaafici iyo awsaaci iyo zuhri iyo ayaa ku tageen imaamu malik iyo leyth iyo axmed iyo isxaaqna lamsigay kala qaadeen hadday shahwo tahayna waa jebinaya haddaynan shahwo ahaynna ma jebinaysay yidhaahdeen qaar kalena waxay yidhaahdeen maba jebinaysaba jimaacba hadduunan dhicin laa yanqudu lwuduءu bilamsi bixaalin wahuwa qowl ibni cabaas wa bihi qaala alxasan wathawriy shahwo iyo shahwo la-aan iyo ma u kala qaadayaan waayahay meeshaas marka xadiidta maxay a-imadii marka aayadda fahamkeeda hadday saa isugu khilaafeen xadiidku muxuu leeyahay xadiid marka imaamu lbaqawi wuxuu keenay saxiixa ku sugan kuntu anaamu beyna yaday rasuulillahi sal ll ly slam wa rijlaaya fii qiblatihi nebiga hortiisaan jiifo jiray labadeyda lugoodna dhanka qibladiisay ku aadanaayeen faidaa sajada hadduu sujuudo khamazanii waa qanjaruufanayay faqabadtu rijlaya labada lugaan laabanayay waidaa qaama basadtuhumaa hadduu istaagana waa fidsanayay qaalat wاlbuyuutu yowmaidin laysa fiiha masaabiix guryahana maalmahaas faynuusyo iyo nalal iyo ma jirinay leedahay caaisha warkan dambe marka macnow ku fadhiyaan yani gurigiina waa mugdi qof tukanaa yani rasuulkiina waa tukanaa sala اlla l slam iyadiina marka isagii baa marka iyada qanjaruufanaya mugdina meeshii waa tahay haddii marka lamsiga mujaradkiisa weysada ou jabiyo waa iska ilaali lahay soo maa ile gacantiisa ma oga maarkaayo meelay ku dhacayseen culimada shaaficiyada laakiin waxay leeyihin waxaa laga yaabaa xaa-il inuu udhaxeeyo xaa-ilkuna xoogaa nooc bucdi asal maaha xaail xaa-ilku asal maaha mararka qaar hadday doodu dheeraato fuqahadu ay mas'alo ka doodaan waxaa ka qaalib waxaad arkaysaa marka qofka masalada siduu u arko markuu ka doodayo mararka qaar meelay isla marayaan nacam oo aada arkayso nooc bucdi ah iyo fogaansha inay ku jirto ayb qaar kale ay xadiid kale isagana jiro oo iyada lafteeda intay saa u taataabatay nebiga intou intay heli weysay ayaa waxay tihi gacanteyda waxay ku dhacday rasuulka sal ll l slam labadiisa gomadood isagoo sujuudsan oo dhahayo akrinayo allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika wabimucaafaatika min cuquubatika wa bika minka isagoo saa dhahayo sujuudsanaan maqlay ayay tiri marna isagaa taabtay marna iyadaa taabatay marka laamis iyo malmuus haddii loo kala qaadi lahaana labadiiba gaar gaaray usoo kala arooreen soo ma arkeysa ayb maxaarimta ayaga dabcan ma ku jiraan oo haddii maxaarimtiisa uu taabto kuwa weliba si mu-abad ah xaaraan uga ah ounan ounanba guursan karin taabashadooda iyada ma jebinaysa ayb waxaa kaloo laga hadlaa kan la taabtay kan wax taabtay iyadu madhabtu saas ay qabtaa mid kan la taabtay weysadiisu say noqone sida xooga badan asna waa jebe madhabtan ka hadlayaa shaafici qowl kaleo isagana yacni xoog leh ayaa kasoo horjeeda qowlkaas oo isla madhabta ah oo dhahayo kan la taabtay weysadiisu inaynan jebeynin tilmaamayaa jiro marka dadka markay xajka jiraan iyo marka cumrada la jiro oo dadku ay isdawaa isdhex dawaafayaan iyo dawaafkiina weyse loo shardinayo dad waxaad arkay xaraj ku qabo waa lay taabtay baxaayo weyse qaadanayo dawaaf soo bilaabay baxaayo dawaaf soo bilaabayo xataa qofkaasi waxay ahayd madhabtii dhexdeeda inuu ka fiirsado xataa bal qowl si u xoog leh waana ka dhex heli karaayo wuxuu leeyahay marka malmuuska iyo laamiska wa malmuusin waxaan u malaynayaa ka laamisin fil adhari buu dhihi jiray kan la taabtay midka wax taabta uu la mid yahay sida adharka ah muqaabilul adharku xooguu leeyahay isagana marka haddaad isaga dhaqanta markaas wax culaysa male ile dhib badan baa meeshan jire ayb meeshaas marka iyadana waxyaabihii weysada jebinayo halkaa ka hadlay waxyaabaha weysada jebiyey markaan intaa kusii darno intan aayadda sheegtay maahane hurdadiibaa iyadana ka mida hurdadu weysaday jebisaa cinda alimaam shaafici marka wuxuu leeyahay madina linaqdi lwuduu waxay halis u tahay weysada inay jabto ee iyada weyse sideeda uma jebisee wax weyse jebiyo inuu yimaado oodan ogeyna laga yaabaayu leey walidaalika hadduu u fadhiyo si salkiisa ama meeshay wax kasoo baxayeen uu uu ku haayo dhulka uu ku hayo oo sidaa uu ku seexdo weysada kama jebaysay ayuu leeyahay mas'aladaa asalkeedu waxay ku taagan tahay hal innawmu naaqidun lilwuduu'i bidaatihi weysada sideeda may u burisaa hurdada sideeda may weyse u burisaa mase waa madina inay madino tahay marka madhabtu qabtaa saasaana yacni qaar badanoo culimada kamida ay leeyihiin laakiin xadiidkii safwaan bnu casaal waxaa ku jirtay walaakin min gaa'iطin ow bowlin wa nowmin kaadidii iyo saxaradii iyo hurdadii waa laysku cadfay marka hurdoo dhan weysada inay jebiso sidaasaa ixtiyaadka uu ku jiraa fiicanna xoog badanna waxaa kaloo weysada jebiyo oon halkan lagu tilmaamin qofku markuu taabto xubintiisa oo xadiidkii busra wuxuu ahaa idaa masa axadukum dakarahu falyatawada midkiin hadduu dakarkiisa taabto ama farjigiisa ha weyse qaato oo gacanta cad ou ku taabto waayo riwaayada ibnu xibbaan baa waxay leedahay idaa afdaa axadukum ilaa farjihi midkiin hadduu gaaro farjigiisa alifdaa'una gaariddana waa marka aada shayga ku taabato gacantaadaas cad markaa ku taabato ayaa waxaa la leeyahay qofkaa waxaas uu gaaray luqatan meeshaasna marka ibnu xibbaan aana warinaya xadiidka idaa afdaa dhahayo waxaa kaloo na waxyaabaha weysada jebiye iyo ka mid ah aklu laxmi ljazuur hilibka geela cunistiisa khilaaf baa madhabta ku jirto yacni innaga madhabta shaafici ma ma ku daraan waxyaabaha weysada jebiye oo xadiidkii jaabir ibni samura laakiin wuxuu sheegayay an natawada-u min luxuumi libil an natawada-u min luxuumi lghanam hilib ari ma ka weyse qaadana in shi'ta haddaad doonto yiri an natawada-u min luxuumi libil hilibka geela ma ka weysaysanaa qaala nacam ha xadiidkaana muslimaa warinayna baraa bnu caazib xadiidkiisana wuxuu ahaa tawada-uu min luxuumi libil hilibka geela ka weesaysta kaas waaba amar imaamu shaaficina wuxuu ku xiray mas'aladan xadiidka inuu ansaxo oo wuxuu yidhi haddii xadiidkeeda ou ansaxo qultu bihi waa qaba ayuu yidhi kaanahu marka xadiidkeeda ayaa taradud uga jiray imaamu shaafici a'imadii ka dambeysay shaaficiyada sida bayhaqi iyo imaamu nawowi iyo waxay yidhaahdeen muxadisiinta ahaa qad saxa alxadiidu xadiidku waa ansaxay dheheen iyo ibnu khuseyme iyo xadiidku waa ansaxay dheheen alimaamu nawowina sharaxa muslimka iyo sharaxa sharxulmuhadabka iyo wuxuu doortay min xaysu daliilna xoog badan buu yidhi in la weysaysto laga weyse qaato soo ma arkaysid waa alimaamu nawowi iyo imaamu lbayhaqi iyo waay diin cusub maahan diin cusub ma ahan qofkii diinku inuu waxaa cusub iyo waxaa yacni jadiida iyo waxaa qadiima qofka cilmi lahaa ay ka suurtoodaa qofkaan cilmiga lahayn inuu iskaga aamusaa fiican ayb ixtiyaadkuna wuxuu ku jiraa qof inuu ka weyse qaato amaa yani xadiidkan dhahaya isaga aimada shaaficiyadu ay daliishadaan oo dhahayo kana aakhiru lamrayni tarka lwuduu'i ama kana aakhira alamrayni tarku lwuduu'i mimaa masat innaar labada arrin waxaa dembeysay in laga tago wixii deb lagu kariyo in laga weyse qaato in laga tago ayaa dembeysay yani iyaga marka waxay ka dhigayaan hilibka geela sababta looga weysaysanaa inay tahay likownihim inuu yahay dab inuu galay waana la nasakhay leeyihiin marka laakiin sidaas ma ahan waayo waxaa ku tusaa inuunan sidaa ahayn arigii iyo geelibaa hal mar nebiga la su-aalay waana kala qaaday rasuulka ana tawada-u min luxuumi lghanam in shiita ana tawada-u min luxuumi libil qaala nacam marka arrintu ma ahan waxaa karsan iyo waxaa la kariyey ma ahan so ma fahmin hilibka geela marka karin maahane xataa isagoon karsanayn qofku hadduu cuno waa ka weysaysan yani arrintaa marka taasaa ayaa diideysaba ayb amaa waxa kale oo un dadka caamada qaar la ysaga sheegay oo nin baa marka neef ka timid oo rasuulkaa u ceeb qarinayo kulligeen aan weyse qaadana hilib geelaan cunnay iyo waxaas wax lala shir taga maba ahanba xadiid aan dawaawiintii islaamkee la yaqaanay aan ku oolin waayo waxyaabaha aan m dawaawiinta islaamkee la yaqaan aan ku oolinna isku mashquuli mayna ninkii keenay asaa bixinaya soo ma garan masaa-ishaana masaa-il oo axkaam oo fiqhiyaad a waaye caqiidada iyo shani ugama jiro waxba shani kuma lahan waayo a'imadii salafkaa isku khilaaftay hadda qofna caqiido ugama hallaabayso qofna mubtadic ku noqon maayo masalooyin marka un waxay tahay sidee raajixa saan iyo saan aan leenahay cidna inaga malihin yacnii haddii aadan weyse qaadanin salaadaada ma jirta iyo waxaa yani waxaan ujeedaa haddii isaga uu ku qanacsan yahay inaynan weysadii jebin adiladii markau fiiriyey waxba ma dhahayno inaga keliya un inaan kula doodno aad- axaadiidtan iyo aan wax istusno un baan leenahay masala marka meeshaas intaanan ka bixin aan rabaa in la fahmo waxyaabaha noocaas oo kale ah oo a'imadii imaamyadii afarta ahaa iyo qeyrkoodba ay isku soo khilaafeen ee u laabanaya salaada dahaarada ama salaada u laabanaya hadduu qofka ku dhaqmo yacni ijtihaadkiisa hadduu mujtahid mujtahid yahay ama hadduu muqalid yahay imaam min al a'ima imaamkii uu taqliidsanayay ou raaco ou ku raaco wax daliil ah oo uu aad ugu qanco fahmana aynan jirin qofkaas salaadda waa ku daba dukanaynaa waayo masaa-isha ijtihaadka ku dhisan oo ay a'immadu isku khilaafeen ayagoo isku khilaafsanay isla tuka jireen imaamyada taas in la fahmo waa daruuri waayo hadda maalan hilibka geela imaam axmedaa qabo in laga weyse qaato a'immada kale ma qabaan haddana imaam axmed iyo imaamu shaafici arday iyo sheekhiisa isku ahaayeen ma u malaynaysaa imaam axmed inuu ka goosanayo salaad imaamu shaafici maya oo uu dhahayo marka hilibkii geelow qabaa inaan laga weyse qaadanin ma kula tahay maya tii kale ee hadaaye haween taabashadeed iyadana sidoo kale isaga laftiisu yacni a'imadii maadaama ay maalig iyo shaafici iyo isku khilaafeen oo arday iyo sheekh isku ah waa isla tuka jireen marna imaamu shaafici imaam maalik salaadiisa kama shaki jirin inuu naag soo taabtay uu tukadaa laga yaabaa la tukan maayo lagama haayo ibnu taymiya la weydiiyey dadka sidaas dhahaya oo hebel ani la tukan maayo madhab hebel waayo kaa la tukan maayo wuxuu yidhi kuwaas waxay ku habboon yihiin in la tacsiiro oo la xabiso waayo furqay abuurayaan a'imadii ayagoo isjecel oo masaa'il diiniya fahamkooda ku kala duwanaaday isjeclaayeen laakiin in furqo laga abuuro khatar waay xadiidkii waxaana u daliila arrintaas yusalluuna lakum fain asaabuu falakum walahum wain akhda'uu falakum wacalayhim ibnu rajab saas uu leeyahay waa idiin tukanayaan waa idin tujinayaan hadday asiibaan idinkana waa idiin sugnaatay iyagana waa u sugnaatay hadday iyagu qaldaan a'imada oo idinku aada sidii saxda ahayd u tukataan iyagaa korkooda uu yahay idinkana waxaad leedihiin waa idiin sugnaato salaaddii ajarkeeda taas marka iyadana waa sidaas dhaca ibnu rajab fatxulbaariga xadiidkaas yusalluuna lakum buu ku dureerinayaa masaa-isha sidaas oo kale ah ayib wax marka furqa in laga abuurana marka ma aha shay marka bacdi ala'ima wain lam yahbut a'imada qaar yani wain lam yahbut cinda bacdihim qaarkood yownanba ka sugnaanin agtooda laakiin a'imada xataa sugayso ay aynan ka dhigin arkaan iyo midna aynan salaa arkaan iyo waayacni iyo shuruud iyo midna aan salaaddii looga dhigin shay sidaas oo kale inaad salaad dadka uga goosato ma banaanaanaysaa maya maalan qunuudka oo kale salaada subax qunuudka subixii arkaanta salaada ka mid maaha cinda alimaami shaafici oo isaga waa yacni abcaadu salaad uu ku daraa haddii laga tagoo la hilmaamo sujuudu sahwi ha lala imaado iyuu leeyahay waxay un kutusaysaa rukni salaada jebinayo hadduu maqan yahay inaynan ahayn wixii sidaa ahaa marka haddaad tiraa mayaan ugule la tukanayo qoladan saasay sameeyaan ma qunuudaan oo gurigeygaan isaga tukanaa sax maaha yani yaa ku dayanaysaa wabilcagsi haddii masaajidka adiga kuu dhow laga qunuudayana ijtihaadku uu keenay imaa yacni imaamku ou arko xadiidkaas inuu saxiix yahay yani ama uu sidaas uu u arko inaad salaad la tukan maa aad tiraahdid maaha waad la tukanaysaa waxyaabahaas marka mutaabacada aad ku mutaabacaynaysana waxay kaa hadlaynaysa male salaadda ma jebiyo qunuudka markaa dadkii waxaad moodaa in uun dad uun dana kale ama maarib kale le baa mararka qaar dadka caamada aada u miineynaya waayahay waxyaabahaasna marka waxyaabaha weysada jebiyo waaye aayaddanna wax kamid ay tilmaantay inta kalena marka waa sidaan ayb falam tajiduu aydnan helin waxuu ku waxay ku cadfan tahay marka ficlu shardiga wain kuntumta maa an biyo aydnan helin meeshaas waxaa laga fahmaa marka inuu biyaha raadiye inay waajib tahay saas waa alimaamu shaafici ka fahmay dalabulmaa haddaad biyo la-aan u weys aada u tayamumsanayso waa inaad raadisid marka hore haddii aad marka meeshaa biyo iyo wax ku malaynaysid waa inaad raadisid waayo falam tajiduu maa an biyo aydnan helin helitaan la-aan goormau imaana marka la raadiye bacda dalab ayaa natiijadaas la gaarayaa sidaasuu yidhi marka biyaha un si curfiga waafaqsan qofku in meeshaa biyo leedahay biyo soo u raadiye waa yaqaanaa qofku sidaabuu marka u raadinayaa fatayamamuu jawaabtii marka waa tanaa jawaabu shardigii fatayamamuu tayamumsada fatayamamuu uqasda cafwan fatayamamuu uqasda saciidan uqasda ciid saciidantan marka maxaa lagu macneeyaa waxaa lagu fasiray maa calaa wajhi lardi waxa dhulka korkiisa ah waa lagu sheegay waxaa kaloo saciidanta lagu macneeyey imaam axmed iyo imaamu shaafici iyo turaab in loo jeeda saciidan ay turaaban ciid u qasda ciidda oo dayiban wanaagsan oo daahir ah meeshaas marka iyaga xadiidkii xudeyfa ee saxiix muslimka ku sugnaabay qabsanayaano xadiidka waatuu yidhi jucilat liya alardu masjidan wa tahuuraa riwaaya xadiidka muslime min xadiidi xudeyfa wuxuu leeyahay jucilat liya alardu masjidan wa turbatuhaa lii tahuuran wa turbatuhaa turaab ayaa la sheegay marka waxay leeyihiin turaabta waa wax uun lagu dahaaro qaadanayo laakiin mafhuumkaas hadda ma xoog badan yahay mase ma xoog badna mafhuumu laqab inuu yahay bay culimada qaar ay tilmaameen mafhuumu laqabkuna marka dacfi baa ku jiro in isaga wax laga qaato qaar kale waxay leeyihiin maya oo wa jucilat turbatuhaadu turbada in la sheego waa min baab dikri bacdi afraadi alcumuum cumuumka afraaddiisa wax kamid oo la sheegay wax noocaasna qaara dhahay ayb saas darteed marka saciidantu waa caam dhulka korkiisaa loo jeeda ama turaab ha ahaato ama yaynan ahaanin aayadda kale iyadana aayatu lmaa-ida falam tajiduu maa-an fatayamamuu saciida طayiba famsaxuu biwujuuhikum waaydiikum minhu iyay aayaddaas leedahay middaan minhu ma laha minhudaa minta ku jirta tabciidiyo waaye alimaamu shaafici iyo aimo kale waxay ka qaateen ciidda weliba inay wax kaa soo raacayaano ciid boor leh inay wax tahay leanna shayga marka bacdigiisa aada yacni ku tayamumsanayso waa wax un wax kaa soo raaci karaa waa markay ciiddu leedahay boor iyo wax un lamida halkaana marka fata saciidantaasi marka yaa warkeedu aada buu u dheeryahay muhiimkeedu marka kaas waay tayamumkana khasaa'isu hadihi lumma uu ka mid yahay dahaaro muaqata waaye oo maahan dahaaro oo xadad mid weyn iyo mid yarba lagu kor yeela maaha sida xadiidkii abi hureyra ina saciida ayiba waduءu lmuslim wain lam yajid ilmaa cashara siniin faida wajada lmaa faida wajada almaءa falyataqi اllaha walyumisa basharatahu xadiidkaas sidau ahaa labadana marka inuu galo oo wixii xadad akbar hadduu kugu dhacana wixii uu kaa mancinayo inaad ku banaysan karto tayamum weysadu hadday kaa jaban tahayna sidaasi la-eg in uu yahay fatayamamuu uqasda saciidan ciid uqasda ciidda oo dayiban daahir oo wanaagsan famsaxuu masaxa biwujuuhikum marka lidalika ciidda ma kala duwan tahay iyo midaas marka zaadulmacaadka alimaam ibnulqayim isaga wuxuu leeyahay dameer nebigu markuu tayamumsanayo saxaabtiisa dhulkaas bay ku safraayaan ciiddii ay soo gaaraanay ku tayamumsa jireen ciid gaaroo macno gaara lahoo nebiga loo qaado oo ma jiri jirin buu leeyahay sidaas oo kalena ciid ku tayamumsada marka inay ciiddu wax kaa soo raacaanna aayadaasaa laga qaatay aimada qabto famsaxuu masaxa biwujuuhikum wejiyaalkiina ku masaxa waydiikum gacmihiinana ku masaxa marka masaxa ba-na waa lagu tallaabiyaa waa ku yacni mafcuulkeeda waa ugu tallaawdaa ba-la-aanna waa gudbi kartaa ayb hadda marka ba- bay ku tallawday famsaxuu biwujuuhikum wejiyaalkiina masaxa iyo waydiikum gacmihiina halkan marka yadda waa la idlaaqay fii xadiidi camaar ibni yaasir sideedaba tayamumka sifatu tayamum laba xadiid baa ugu xoog badan xadiid abiljuhaym ibn اlxaariث ibni sima iyo xadiidki xadiidi camaar xadiidka abiljuhaym isaga wuxuu leeyahay waxaa ku jirtay famasaxa wajhahu wayadayhi gacan unbaa lagu sheegay waa mudlaq sida aayadda mudlaq ay u tahay oo kale xadiidka laakiin camaar ayaa wuxuu tilmaamayaa wakafayhi wuxuu masaxay wejigiisa iyo daahira kafayhi labadiisa calaacalood korkooda iyo yuu isu masaxay kafaynka ayuu sheegay xadiidkaas camaarna bukhaari muslim baa soo saareen waana xadiidka ugu asaxsan amaba ugu saxiixsan ee sifatu tayamum ka hadlaaya si fiican marka u fasirayo si si cad macnaha aada u caddaynayo amaa xadiidka ibnu cumar ee isagu sheegaya famasaxa bihimaa wajhahu wayadayhi ila lmirfaqayni dhahaayo waxaa raajixa inuu mowquuf yahay cala bni cumar marka kan camaarna waa marfuuc nebigaa loo kor yeelayo rasuulka sala alla l slam ayaa sidaas ku yiri camaar kan ibnu cumarna waa min ficli ibni cumar waay ibnu cumarna waxaa dhici karta xadiidka camaar inuunan arkin oo ou ijtihaaday weysada oo uga qiyaastay ayaa laga yaabaa laakiin haddii hadda xadiid marfuuca uu yaallo mid markaa mowquufa lama aadayo allahuma qaar waxay yidhaahdaan culimada inta waajibayso waa kafaynka kafka inta kalena min baab istixbaab ahaanuu isaga masaxaa laakiin istixbaabka laftiisa wuxuu u baahan yahay maadaama uu xugun yahay min alaxkaami alkhamsa daliilo u baahan yahay istixsaan laguma keeni karan laa siyamaa alimaamu shaafici istixsaanku aaduu u diidi jiray xadiidkaas marka ibnu cumar isaga inuu saa yahay camaarna bacda mowti nabiyi sal ll l slama dadka tayamumka sidaas u bari jiray taa marka maxay ku tuseena ibnu cumar iyo camaar haddii marka qof ibnu cumar ou kee uu daliil ka dhigto ficilka ibnu cumar ficilka camaara yaa khilaafay camaarna marka macahu xadiid marfuuc oo amar nebiga siiyey iyo hab nebigu u baray buu sheegaa isaga xadiidkaasaa marka marfuuca owlaha amar waxyaabaha marka buriyaana tayamum waa wixii weyse burin jiraa buriyo isaga keliya marka wuxuu dheeraanayaa adigoon salaada gelin haddii biyihii haddaad cudurdaar biyo la-aana u weyse qaadatay tayamumkii marka waa iska jabayaan ayb ina allaha alle marka meeshaan ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday cafuwan ku cafin yacnii ku addoommadiisa cafiyo hafuuran dembi dhaafid badan ayuu rabbi subxaanahu watacaala uu ahaaday sidaas uuna markaa yacnii saan xalayba sheegaynay lam yazal kadalika sidaa inuu yahayna kama zuulay kama zuulay ayb madaahib kale ilaa iyo waxana waa jiraan marka ilaa iyo kilkilaha iyo ilaa garabka in la gaarsiinayo zuhri iyo yaa sidaas isaga marka yacni ku tegay tayamumka acdaadiisa niyana waa u baahan yahay sida weyse qaadka oo kale qalbiga marka muxuu ku qabanayaa ama marka yacnii raf xadath inuu iska koryeelayo niyadda ma gelinaye wuxuu niyadda gelinayaa istibaaxa inuu ku banaysanayo ama salaad ama wixii lagu banaysan jiray iyuu ku banaysanayaan هذا آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا